Dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee ku dhaqan magaalada Jowhar oo isugu jira rag iyo dumar ayaa ah kuwa u baahan fursadaha waxbarasho ee xilligan ka jira guud ahaan Gobolka Shabeellada Dhexe iyo deegaanada ku teedsan oo ay fulinayso Wasaaradda Waxbarashada Maamulka Hirshabelle. Dadka qaba baahiyaha gaarka ah ayaa isugu jira kuwa maqalka, aragga iyo xubnaha naafka ka ah, isla markaana u baahan in iskuullo iyo waxbarasho u gaar ah loo sameeyo. Gudoomiye ku-xigeenka Ururka Naafada ee Gobolka Shabeellada Dhexe, Isaaq Xaydar, ayaa ka warbixiyay baahiyaha ay qabaan dadka naafada ah.
dadka baahiyaha gaarka qaba aaday u ballaaran tahay sababtoo ah aqoon la-aan oo iftiin la-aan dadka baahiyaha gaarka qaba oo waxay isugu jiraan dhowr nooc dadka aragga leh oo kale waxay qoraan farta loo yaqaano brailka magaaladan ma ka jiro iskuul oo farta brailka lagu barta ma ka jiro rag mutatawiciinoo tababarana badana ma jiraanba eh, magaaladan ma joogaan Eh, tan kale dad oo waxaa jira dhagaha la iyaga laftirkooda eh, waxay wax ku bartaan qalabka eh, silent language-ka ama luqadda maaragtay faraha iyo indhaha iyo ca- afka looga hadlo oo dhagoolayaasha Eh, ma ka jiro iskuul eh, cashir noocaas lagu bixiyo ma ka jira magaaladan Eh, maasha allah Eh, sida maaragtay dugsiyada gacanta oo kale farsamada ama qalabka maxaa la jira eh, farsamo yaqaanada dad waxaa ka jiro ka shaqaysan kara oo naafo eh ma jiro dugsi naafo oo bataatanba lagu tababaro ama ahayn braille ha lagu dhigto ama silent language ha lagu dhigto ama farsamo gacan ha lagu dhigtee wax waxbarasho naafo la dhaho oo magaaladan hadda ka jiro ma jiraan waxaa waxbarasho loogu abuuri karaa in la helo horta rag mutadawiciin ah oo lasoo tababaro oo fartii braille-ka ahayd lasoo baro silent language-kii eh, la bara qaar boorkii iyo istaylihii wax lagu qori lahaa braille-ka la helo markaas waxaa dhalan karto in caruurta maaragtay naafada eh haddana markaas wuxuu u baahan yahay wacyigelin loo sameeyo dadka haya caruurta wacyigelin loo sameeyo ninka aragalaa maaragta inuu wax baran karo adduunyada ay dadka wax aragalaa wax qoraan wax aqriyaan in laga dhaadhiciyay u baahan tahay shaqo dheer waaye maasha allah wax la qaban kara waaye haddii la isku dayana wax oo fudud waaye in la qabto maamulka hirshabelle waxaan ugu baaqayaa iyo dhammaan bulshada eh, maamulka waxaan ugu baaqayaa in garab ay u raadiyaan dadka Eh, marka ay fatahaad iyo wax dhacaaba hay-adaha way u qaylo diraane inay caruurta da-da yarta ee naafada ah in eh, waxbarashadooda eh, maaragtay sare loo qaado inay ka shaqeeyaan maamulka ka codsanaa bulshadana waxaan ka cods- eh, ka codsanaa in maaragtay aan la cunsuriyeynin dadka naafado eh, lasoo dhaweeyo la wacyigeliyo loo sheego maaragtay in dadka noociisa oo kale qofka naafada ay waxbaran karaan far ay jirta adduunyada ay qoraan dadka naafada kombyuutarada eh, nooca oo ay isticmaalaan ay leeyihiin in ay qofka naafada wax ka xiran inuu baylot noqdo diyaarad kaxeey iyo inuu gaari kaxeeya unbaa uusan samay karin wixii kaloo inuu samay karo in loo sheego dadka aragala ah loo baahan yahay